mahadsaned caashe ibraahin aadan oo warkii dunidaynala socodsiinaysay halkaad ka dhagaysanaysaan waa v o a washington wararka ka imaanaya magaalada baydhabo ee gobolka baay ayaa sheegaya in qarax ka dhacay meel suuq ah ay ku dhinteen ilaa iyo saddex qof siddeed kalena ay ku dhaawacmeen wariyaha v o e da maxamed colaad xasan ayaa qaraxa wax ka weydiiyey mukhtaar maxamed catoosh colaad aad baad umahadsan tahay qarax ayaa ka dhacay bartamaha magaalada baydhabo gaar ahaan halka lagu magacaabo xerajaad ayuu qaraxa ka dhacay inta la ogyahay ilaa iyo hadda qaraxa waxaa ku geeriyooday ilaa saddex qofood in ka badan sideed kalena way ku dhaawacmeen qaraxa kuwaasi oo la geeyey cisbitaalka guud ee magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay bal faahfaahi qaraxan waxa uu ahaa iyo halka uu ka dhacay waxay ahayd qaraxa goobta uu ka dhacay waxay ahayd meel dadku ay ku badan yihiin oo suuq ah ayay ahayd ilaa iyo haddana faahfaahino kala duwan ayaa kasoo baxaysa qaraxa oo lama oga inuu ahaa qof ismiidaamiyey iyo mino nooca dhulka lagu aasay inay ahayd ilaa iyo hadda tanciil xaqiiji karta ma jirto laakiin goobta uu ka dhacay waxay ahayd suuqa ama bartamaha suuqa halka lagu magacaabo xerajaadka ayuu qaraxani ka dhacay iyadoo meel meel aada u mashquul badan dadweyne aada u fara badanna ay ku ganacsanayeen saraakiisha amniga ee magaalada baydhabo ma ka hadleen qaraxan ilaa iyo haddartaan saraakiisha amniga ma aysan ka hadlin laakiin waxaa goobtii soo gaaray markii qaraxa uu dhacay ciidamo ayaa soo gaaray oo haatan halkaasi baaritaano ka wada laakiin saraakiisha weli ma aysan faahfaahin qaraxa iyo ujeedada laga lahaa iyo sababta qaraxaasi ka dambeysay mana sheegin saraakiisha ilaa iyo haddartan cid loo soo qabtay qaraxaasi ee ka dhacay bartamaha magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay kaasi waxa uu ahaa mukhtaar maxamed catoosh oo u warramayey maxamed colaad xasan